بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ۖ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سورة التحريم وسورة مدنية waa qur-aankii soo degay nabiga markuu hijrooday kadib salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha nebiyu nabigaanow lima shay dartiis muxuu yahay tuxarimu aad u xaaraamtinimaynayso maa shay axallallaahu laka ilaahay kuu xalaaleeyey tabtaqii xaalo aad dalbaysana aad u xaaraamtinimaynayso mardaata aswaajika sawjooyinkaaga raalligelintooda wallaahu alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan qad farada allaahu ilaahay waa idiin caddeeyey lakum idinka taxillata aymaanikum dharyaalkiinna furiddooda wallaahu alle mawlaakum waa gargaarihiinna wa huwa alle alcaliimu waa allaha oqoonta badan alxakiimu ee maamulka wanaagsan wadkur sheeg nabiga suubanow id waqti asara nebiyu nabigu uu ku siraystoo ku qarsaday ilaa bacdi aswaajihi sawjooyinkiisa gobol ka mid ah xadiidan war uu ku qarsaday falammaa naba'ad sawjadii markay sheegtay bihi warkii uu nabigu ku qarsaday oo uu yidhaaha sheegin oo wa adharahu warkii uu muujiyey allaahu alle calayhi cala nebiyi nabigana uu u muujiyey carafa nabigu waa garansiiyey sawjadii bacdahu warkii gobol ka mid ah wa acrada waana ka jeestay nabigu can bacdin warkii gobol ka mid ah falammaa naba'a nabigu markuu u sheegay haa sawjadii bihi warkii qaalad sawjadii waxay tidhi man kumaa amba'aka kuu sheegay haadaa warkan qaala nabigu wuxuu yidhi nabba'anii waxaa ii sheegay alcaliimu allah cilmiga badan alkhabiiru oo xog ogaalka ah in tatubaa haddaad u soo laabataan xabse iyo caaishay ilallaahi allah haddaad u toobad keentaan faqad saqad quluubukumaa falitawbatikumaa toobaddiinna waxaa u sugnaaday sababun wa muujibun sabab iyo arrin waajibiyaa u sugnaaday maxaa dhacay faqad saqad waxaa leexatay quluubukumaa qalbiyaalkiinna wa in tadaaharaa haddaad iskugu tagtaan calayhi nabiga haddaad iskugu tagtaan fa inna allaaha alle huwa alle mowlaahu asagaa nabiga gargaarihiisa ah wa jibriilu jibriilna waa gargaarihiisa wa saalixulmu'miniina mu'miniinta wan wanaagsanna waa gargaaraha nabiga waalmalaa'ikatu malaa'igtiina dahiirun waa kuwo u kaalmaynaya bacda daalika intaas la soo sheegay ka gadaal casaa radduhu nabiga rabbigiis wuxuu mudan yahay in dallaqa kunna hadduu idin furo an yubdilahu inuu beddel siiyo nabiga aswaajan sawjooyin inuu beddel siiyo sawjooyinkaasoo khayran ka khayr badan minkunna idinka sawjooyinkaasoo muslimaatin ilaahay u hoggaansan sawjooyinkaasoo mu'minaatin xaqa rumaysan sawjooyinkaasoo qaanitaatin alla addeeca sawjooyinkaasoo taa'ibaatin alla u toobad keena sawjooyinkaasoo caabidaatin allaah caabuda sawjooyinkaasoo saa'ixaatin sooma sawjooyinkaasoo fayibaatin garoobba ah iyo wa abkaaran kuwa bikaarooyin ah suuratu taxriim waa suura madaniya qur-aanka makiga ah sida badan wuxuu ka hadlaa muctaqadku aad uga hadlaa ilaahay sifaaddiisa asmaadiisa ilaahay awooddiisa ilaahay cilmigiisa qiyaamaha waxa weeyaan uu aad uga hadlaa qur-aanka maka ku soo degay badanaaba taas aad uga hadla iyo rususha iyo mucjisooyinkooda iyo xaqnimadooda laakiin qur'aanka oo madaniga ah ee madiine ku soo degay labadaba wuxuu isku daraa taas wuu ka hadlaa oo mar kasta sifaadda allaah iyo cilmigiisa iyo awooddiisa iyo qiyaamaha iyo jannada waa ka hadla laakiin marar badan wuxuu ku darahoo kale oo uu dheeraad leeyahay waxa weeyaan axkaam badan oo axkaamta camaliga ah waxa weeyaan sida dhaarta kafaara gudkeeda sida jihaadka sida waxa weeyaan salaada sida soomka axkaamta camaliga ah ayuu ku daraahoo ka hadlaa marka suuraddan sabab nusuul saxiixay leedahay laba sabab nusuulaana loo sheegay sabab nusuul waxaa wariyey imaamu nasaa'i sunankiisa ayuu ku wariyey sunankiisa ayuu ku wariyey sanad saxiix ah oo ahlucilmi badan ay qawiyeeyeen sida xaakim sida xaafid dahabi iyo qayrkoodba sabab nusuulkaas wuxuu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaad og tihiin wuxuu lahaa zawjaad oo ummahaatulmu'miniin la yidhaah iyo waxa weeyaan gabar oo addoon ah oo laydhaha maariya addoontu waxay xalaal ugu tahay ninka sida zawjadiisu xalaal ugu tahay maalin maalmaha ka mida marka waxaa dhacday addoontiisii maariya uu wuxuu ugu galmooday guriga xafsa binti cumar ibn alkhadaab xafsa binti cumar oo ummulmu'miniin ah oo zawjaadkii nabiga ka mid ah gurigeeda ayuu ugu galmooday xabsa way ogaatay arrintaasay ka xumaatay markaasay nabiga kala hadashay sala allahu calayh wasalam oy tidhi waxaad igu samayday waxaadan qof zawjaadkaaga ka mida gurigooda ku samayn oo gogashaydii iyo maalinkaygii iyo firaashkaygii iyo gurigaygii aad ugu galmootay markaas ayaa nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan waan iska xarimay maariya addoontaydii xaaraana iga tahay hadda kadib laakiin qof ha u sheegin qof ha u sheegin maariya waa addoontii nabiga u dhashay waxa weeyaan wiilkiisa ibraahim ahaa qof ha u sheegin bis ta oroday caaisho ugu bishaaray ay tiri caaishay bishaarayso ma ogta waxa dhacay sidaasaa dhacday marka waa khada wey taas waxaad dareemaydaa ummahaatulmu'miniin waa gabdhihii waxa weeyaan saxaabada kuwii ugu qayrka badnaa wey laakiin waxaad dareemaydaa sida nabi iyo malag oo kale maa macsuum ma waxaa dhici karta mararka gabal in khada ka dhaco wax macsuum ah oo aan dembi ka dhicin waa malaa'igta iyo nabiyaalka iyo banu aadanka kuwa ugu qayrka badan khada waa ka dhacaa laakiin haddana khadaa markuu ka dhaco ilaahooday u laabtaan saas darteeda waxaa dhici karta markii horeon khada uu ka dhicin iyo markii inta khada uu ka dhacay ay toobad keenaan in derajadoodu sarayda markii markan dambe sababtoo ah khadaa ka dhacay way toobad keenayeen ilahay waa dalacsiina ilaahay waa dalacsiina marka malaa'ig ma aha macsuumiinna maaha laakiin waa kuwa ugu qayrka badan bacda alambiyaa dadka ay ka mid yihiin so uma jeedid marka taas waa sabnusuul saxiixa oo sugan wuxuu yahay sabnusuulka kale oo saxiixa ah oo bukhaari iyo muslimna ku sugan wuxuu yahay nabiga sala allahu calayh wasalam sida ay ahayd caadadiisu galabtii markuu casirka tukado wuu soo mari jiray reerihiisoo dhan amase zawjooyinkiisa wuu soo mari jiray wuu soo mari jiray tanuu imaan bal warrama seetiin xaalkiina waa ka gudbin tanuu imaan tanuu imaan tanuu imaan markaasuu marka ugu dambayd wuxuu ku soo qatimayaa tii uu caawa waxa weeyaan gurigeeda lahaa ayuu ku soo qatimaya marka zawjooyinkii nabiga sala allahu calayh wasalam mid ka mid ah zawjaadkii nabigaan ula jeeda mid ka mid ah oo waxa weeyaan ah zaynaba binti jaxsh ayaa malab gurigeeda u yilay malabkaas marka casirkii marka u yimaaday siidaa malabka waxyaalaha macaanka xalwiyaadkana nabigu waa jeclaa malabkaasay siidaa badanaana waxaa la ogsoon yahay dumarka laysla qabo mid ka miduhu ma jecla guryaha kale in laga helo oo uu ka helo zawjku waxaysan gurigan uusan ka helin arrintaasay xoogaa dhibsadeen marka waa u tashadeen caaisho iyo xafso riwaayadaha kale riwaayadaha gobolna waxay ku darayaan qaar kale oo zawjaadka nabiga ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh way u tashadeen waxay idhahdeen inaan ka goyno wey malabkaas oo gurigaas laga soo siinayo see uga goynaa marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu nabcaa in afkiisu soo karo ama soo uro wuu nabcaa ilaa malaa'ig ayuu la kulmaya oo wax weyn u imaanaya saas darteeda aad ayuu nabigu diibka u jeclaa iyo carafta cadaygana ugu dadaali jiray marka urka wuu nibcaa marka waxay idhahdeen waxaan leenahay waxa weeyaan markuu noo yimaado akalta almakaafiir ma waxaad cuntay xabagta makaafiirka la yidhaahdo aan idhaahno mar alla markuu noo yimaado saas aan idhaahno bis marka uu yidhaahdo war ma cunin waxaan leenahay inii ajidu minka riixa makaafiir hadda aniga xabagta makaafiirka la yidhaha iga soo kaakarayna marka waxaa dhici karta marka sidiiay dhacday mid alla mid u yimid saasa tidhahday ku heshiiye bis miduu u yimid markaasay tidhi akalta makaafiir xabagtaasaad cunta maan makaafiirku waa xabag oo xoogaa shiira leh markaasuu maya ma cunin laakiin guriga zaynabaan soo maray malabaan ka soo caday markaasu tii waa gartay shinnidii malab kaa samayday a waxay soo cuntay xabagtaas markaasuu yidhi markaasuu bis weeye masaas ahaa bal xaaraana igata marka maanta kadib malabkaas marka laakiin qof ha u sheegi qofna ha u sheegi waxa wey waa cajiib wey dumarku bis ta orodayay tii kale u sheegtay oy tihi hadda waa ka gooy tii kalena markuu tagay sidii ku tiri akalta makaafiir markaasuu maya maya ma cunin anugu xabagtaas markaas malabaan soo cab markaas suurtagal wey shinnidiiyaa daaqday haddaan garta marka arrintaas culays weyn ayay keentay nabiga sal allahu calayh wasalam xadiid kale saxiix muslimka ku sugan oo bukhaari laftirkiisuna uu wariyey bukhaari muslimba ku sugan wuxuu sheegaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu dhaartay oo uu dumarkoo dhan ka dhaartay inta xoogaa u carooday inta xoogaa u carowday inuu dumarkoo dhan ka dhaartay ayuu caddaynaa oo waxa weyan cumar ibnukhadaab wuxuu yidhi meel tuulada ka baxsanaan deganaa aniga nin ansaari ah waxaan samayn jirnay ninba maalinuu soo aadi jiray magaalada ninba maalin markuu maanta soo aado wixii qur-aan ahoo soo degay iyo wixii waxyiya oo soo degay ayuu soo baranaa wixii akhbaar ah cadowaa meelhible ka soo duulay ciidankii muslimka oo maqnaa saasay la kulmeen wixii akhbaarana waa ii keena caawa marka wuxuu ii keena asagoo wada wixii waxyi soo degay iyo wixii akhbaarta muslimiinta ah khalaas ana beriyan baxaa anna intii oo kaleetaan keeni saasaan u miilaysan jirnay sidaan sidaas u ahayn maalinkii markuu inta baxa yimid uu iridii soo garaacay yidhi war arrin weynaa dhacday markaasaan idhi yidhi cadow markaasna soo baxayaa naloo sheego markaas war ma cadowgii baa yimid markaasaan idhi markaasuu yidhi maya wax ka daranaa dhacay markaasaan idhi waa maxay markaasuu yidhi nabigu dhammaan sawjaadkiis waa furay bis wuxuu yidhi waan yaabay subaxdii markaan tukaday ayaan dhir dharkayga xirxirtay waan baxay masaajidkiiyaan tegey masaajidkii markaan tegey waxa weeyaan dadkii masaajidka agtiisay fafadhiyaan waxa weya waxay ku sheekaysaan dhulkay saas u xariiqayaan oo qof walbaaba waa murugsan yihi marka waxaa lagu sheekaysaan nabigu sawjaadkiis waa furay arrintii bis waan soo tagay uu yidhi waxa weeyaan xabsaan u yimid xabs waa booyeyda maxaa dhacay nabigu mayna furay warkamaayey waa soo tegey nabigaan u imid ui addoonkiisoo bannaanka jooga aan idhi nabiga hor iisoo idan weydii ta tegey uu igu soo laabtay uu yidhi nabiga waan u sheegay warkaagii ilamana hadlin waa tegey uu yidhi cabbaar markaan joogaan soo laabtay ta arrintii la joogi waayey waxaan idhi iisoo idan weydii danaa wuxuu yidhi yidhi wax wara weli nabigu ima siin markii dambeon dhaqaaquu ii yeeray markaasuu yidhi nabigu waa kuu idmay soo gab bis nabigaan u imid uu yidhi markaan u imid aan idhi wa rasuulka ilaahay oo annaga quraysh haddaan ahayn oo dhankaas iyo maka deganayn dumarku naguma soo afceli jirin hadda meeshaan haddaan nimid nimankaan ansaareed oon la derisnay dumarkoodu way ku afceliyaan dumarkeennina way ku warbarteenoo waa igu warceliyeyba anayba maalintooda igu warcelidayba zawjadayda markaasaa nabiga wuxuu waa murugsanaay waa dhoolla caddeey inuu nabiga ka farxiyuu rabaa oo uu murugada iyo culayska ka dejiyo oo uu ka dejiyo markaasuu haddana u celiyo wuxuu weeye markaa nabiga xoogaa farxaddaas aan ka dareemay aduu qiso kaloo haddana u sheegay dhowr goorma uu ka farxiyey aan idhi rasuulka alla ma furta islaamihii mar markaasuu yidhi yidhi ma furin markaasaan nabigu dadku ma ugu bishaareeya markaasu yidhi orad ugu bishaare haddaa rabto bis markaasaan inta masaajidka iriddiisa istaagaan yidhi waa bishaarayta nabiga sawjooyinka ma furin markaas wuu ka dhaartay wuxuu ka dhaartay bil bis nabigu inta soo baxuu gurigiisii guryihiisii yimi markaasaa li rasuulka alla waa dhalatay bilaad dhalatay sagaal iyo labaatanaadna maqantay markaasuu uu yidhi bishu sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa bishu khalaas suuraddaanu marka way soo degtay labada sababba marka waa saxiix hadday labada sabab saxiix yihiin waxaan ku soo ogaanay kitaabkii muqadimatu tafsiir oo usuulu tafsiir waxa weyn laba dariiqay mufasiriintu leeyihiin inay yidhaahdaan laba goora suuraddu soo degto oo sabab walba isagoo taagan a suuraddu marba soo degta haddana sababka kalea taagnaa waa soo degta qowlkaas miisaal saxiixa ma leh qowlka haabitka ah adiladana leh waxay tahay labada sabab ama saddexda sababoo taagan in suurad in hal mar aayaddu soo degto ama suuradda sidaasaana fiican marka waxaan leenahay labada sababba mar hadday saxiix yihiin labada sababba iyagoo jira ay aayaddu soo degtay oo waxa nabigu xarimay maariyana waa tahay waxa weeye malabkana way tahy labadaba waa sugan tahay marka marka taas ayaa marka aayadda ilaahay ka soo dejiyey nabigana ilaahay arrintaas wuu ka edbiyo wuu ka canaantay kadibna qaabka qofku hadduu shay yidhaahdo wayga xaaraam shay xalaal ah qaabka looga baxa ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala kadib weliba waxaa ku jiray xadiidka waa soo gaabinaye wuxuu ku yidhi cumar ibnulkhadaab zawjaadka nabiga hadal la yaab leh wuxuu ku yidhi dhegaysta haddaad nabiga isku bahaysataan oo nabigu inuu furo waxaan idiin sheegayaa waxaad ogaataan haddaad nabiga isku bahaysataan oo nabigu inuu furo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala inuu nabiga siinayo zawjooyin idinka qayr badan oo muslimaad ah oo mu'minaad ah oo qaanitaad ah oo waxa weeyaan fayibaad iyo abkaar iskugu jira ayuu siinayaa waxaana nabiyo wuxuu yidhi garabkaaga ah haddaad furto anaa kula jira jibriil iyo miikaa'ila kula jira waxa weeyaan annagaa kula garabkaaga ah alfaadda aayadan alfaad ku dhow kuna macno ah ayuu ku hadlay cumar aayaduhuna sooga degin weli alfaadda aayadahan alfaad ku macno ah ayuu ku hadlay soo uma jeedin markaas ayay aayaduhu soo degeen sidaas darteeda ayay waxay ka mid yihiin aayadahan min muwaafaqaati cumar cumar waxaa jira ilaahay awooddiis inuu inta tala soo jeediyo markuu alfaad soo jeediyo tala soo jeediyo in samada waxay ka soo dego ilaahay uu ku ayidayo taladaas u soo jeediyo waxaana ka mid ah tan waxaa ka mid a xijaabka waa arki doonaa suuratulaxsaab markaad tagno asagaa u soo jeediyey nabiga sala allahu alay slam inuu xijaab u sameeyo dumarkiisa iyadoon xijaab soo degin markaasaa kadib ilaahay soo dejiyey xijaabka waxaa ka mid a asaara badr dagaalkii bader waxa weyan waan arki doonnaahe waxa weeyaan maxaabiistii kufaarta laga soo qabtay waxa markii laga tashaday kulli qoodhaha laga gooyo dhammaan qoortaha laga gooyo saasuu asagu talada ku bixiyey kadibna aayadaa soo degay oo sidii taladii cumar jeediyey inay sawaab aheed ayidaya waxaa ka mid ah marka inuu nabiga ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi nabigow maqaam ibraahimka gadaalkiisa ma ku tukati oo meel lagu tukada ka dhigti kadibna ay soo degtay watakhiduu min maqaami ibraahima musalla dhammaan waxaas dhan waxay ka mid yihiin min muwaafaqaati cumar saas darteeduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ummaddayda hadduu ku jiri lahaa qof mulham ah ama muxdas ah oo lala hadlo waxa weeyaan waa cumar ibnukhadaab bismi illaahi raxmaan raxiim yaa ayuha nabiyu nabigaanow lima shay dartiis muxuu yahay tuxarimu aad u xaaraamtinimaynayso maa shaygii axallallaahu laka ilaahay kuu xalaaleeyey oo ah addoontiisii ilaahay u xalaaleeyey oo ah malabkii ilaahay u xalaaleeyey tabtaqii xaalo aad dalbayso ayaad xarimaysaa mardaata aswaajika sawjooyinkaaga raalligelintooda min mudaafati almasdari ilaa mafcuulihi waxa weeye sawjooyinkaaga raalligelintooda waa min min idaafati almasdari ilaa mafcuulihi haddii kale waxaan ka dhigi karnaa min idaafati almasdari ilaa faacilihi oo waxaan leenahay tabtaqii xaalo aad dalbaysaad xaaraamtinimayne mardaata aswaajika sawjooyinkaaga inay raalli noqdaan macnuhu halkiiu imaan wallaahu alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan annagii baraarujinaynay habeen dhoweed waxa weeyaan haddii nabi arrin aan habboonayn ay ka dhacdo oo qur'aanku sheego isla markaas wuxuu sheegaa in loo dhaafo fiiri maxaa lagu soo gebangabeeyey wallaahu kafuurun raxiim sababtoo haddaan saas loogu gebangabayn wax magarato dad ahaa waxay leeyiin nabiyaalku waa gafaano waa kanoo dembigaanu gala dembigaanu gala marka marka la sheegayo nabi isagoo sameeyey ficil laga feecnaa oo sidaan uu sameeyey la leeyahay waa laga feecan yahay laba maadaa qur-aanku samaynaa intaan arintaba laga hadlayn in la hormariyo cafiska afallaahu lima adinta afallaahu canka lima adinta fiiri waaba la hormarinaaba alla waaba ku cafiyeye xaad u fasaxday munaafiqiinta fiiri iyo markii arrinta la sheego oo la idhaha sidaas ma fiicnayna saasaa ka fiicneed kadib in la daba dhigo in ilaahay weyne u dhaafay labadaasba qur-aanku waa ku socda ilaah wuxuu yidhi subxaana qad farada allaahu ilaahay waa caddeeyey lakum idinka taxillata aymaanikum dhaariyaalkiinna furiddooda waxa weeye farada macnaheedu bayana weeye waa sharaca labada lafda waa isku mid midkaa rabtaad qaadan kartaa farada waa caddeeyey sida ibnu jariir dabari uu yidhi amase farada waa jideeyey bimacnaa sharaca waa isku mid ilaahay wuxuu iniin jideeyey oo iniin caddeeyey taxillata aymaanikum dhaaryaalkiina furiddooda qofku hadduu dhaarto wuxuu ka dhigan yahay qof xarig xihay shay markuu ka dhaarto yidhaha wallaahi inaanan saas yeelay waxa weeyaan arrin adagu xihay qofkaas qaabka dhaartii hadduu marka u baahdo inuu ka laabto qaabka dhaartii loo furo ayaa ilaahay inin caddeeyey waxaan lagu caddeeyeyna waa suuratul waxa weeyaan maa-idda halkaasaa lagu caddeeyey fa kafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum marka dhaar qofku hadduu dhaarto oo shay ka dhaarto oo idhaa ma samaynayo maalan oo shaygii uu sameeyo dhaarti waa ka jabta soo maa kafaara laga raba kafaaradaas waa maxe sida ilaahay uu ku caddeeyey suuratulmaa-ida waxay tahay saddex shayuu khiyaar u leeyay inuu addoon xoreeyo inuu toban miskiin quudiyo maalan marwalba maraq iyo muufo ka dherji cuntu hal mara ka dherji iyo inuu toban miskiin dhar u gado mid walba mara siiyo saddexdaasuu kala doorana soonku kuma jiro ma dooran karo soon saddexdaanuu kala doorana soomaalida bukligooda qofku waa dhaarana waa ka jaba waa saddex beriyan sooma u leeyay saddex beri inaad soontaa maba kuu bannaana adoo saddexdaan awooda waxa aad kala doorayda soonku ka mid maaha saddexdaana lagaa rabaa mid saddexdaan qofkii awoodi waaya qofkaasaa saddex beri soomi kara arrintaas qofkaasay u taalla adiga kuuma taallo qofkii awoodi waaya saddex beri sooma marka aayaddan fiiri waxa weeyaan waxay tusaydaa marka oo daahirkeedu yahay waana sida cabdullaahi ibni cabbaas ka ansaxdaye qofku shay xalaala hadduu yidhaha waa iga xaaraam shaygu xaaraam noqon ma hadduu u baahdo marka shaygii inuu sameeyo waxaa laga rabaa kafaaratulyamiin shay xalaal ah qofku hadduu yidhaha xaaraam ugay islaamtiisu yidhi xaaraam uga yahay dalaaqna ulama jeedo hadduu dalaaq ula jeedo da way ka furmi amase addoontiisuu yidhi ama cunto xalaal uu yidhi xaaraama iga ta xaaraam noqon maydo laakiin kafaaratulyamiina laga rabaa waa inuu toban miskiin quudiyo ama toban miskiin dhar u gado ama addoon xorey intaasa laga raba duusan awoodinna saddex maalmood inuu soomo saas waa sida cabdullaahi ibni cabbaas ka ansaxday oo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay wuxuu xarimay ama addoontiisa ama malabka labada sad mas-uuloo saxiixa ah dee waana kanoo kafaara waxa weya taxillatu aymaana la sheegay waana sida madhabka imaam axmed ibni xambal uu yahay laakiin shaaficiyada ayada tafaasiilay gelinayaano waxa weeyaan zawjada iyo addoonta maahna waxyaalaha kale qofku hadduu yidhaha waa iga xaaraam waxay leeyihin waxba kafaaro lagama rabo laakiin aayadda sidaasa daahirkeeda ku cad waana sida xabrulumma caalimkii ummaddan cabdullahi ibni cabbaas uu aayadda ka fahmay sidaas weeye qof kasta oo yidhaha shaygaan waa iga xaaraam shaygu xaaraam noqon maa laakiin kafaara laga rabaa hadduu shaygiinu sameeyo u baahdo ilah wuxuu ihi subxaana wallaahu alle mawlaakum waa gargaarihiinna isagaa naasir inu oho iniin gargaaraa wa huwa alle alcaliimu waa alla aqoon badan alxakiimu waana alla xikmad badan oo shay walba meesha ku manaasibkaa dhiga waid asara nebiyu ficil usoo qadaree kur tacalluji wadkur sheeg nabiga suubanow ummadaada u sheeg id waqti asara nebiyu nabigu uu ku karsaday oo ku siraystay ilaa bacdi aswaajihi sawjooyinkiisa gobol ka mid ah oo xabsuu ku siraystay markuu addoonta waxa weeyaan uu iska xarimayey xabsuu ku siraystay xadiian id waqti asara nabiyu nabigu ku siraystay ilaa bacdi aswaajihi sawjooyinkiisa gobol ka mida xadiian wa oo falamaa naba'ad marka waa ku siraystay ha sheeginu yidhi way sheegtay marka falamaa naba'ad zawjadii markay sheegtay bihi warkii wa adharahu laahu allana warkii uu u muujiyey calayhi nabiga ilaaha u sheegoo yidhi warkii way sheegtay atiga ha sheegi alla nabiga u muujiyey waadharahu llaahu warkiina alla u muujiyey calayhi nabiga korkiisa can carafahu nabigu waa garansiiyey zawjadii bacdahu warkii gobolka mid ah wa acrada waana ka jeestay can bacdin gobolkii kale waxa weeyaan warkii inuu og yahay xoogaa u dulmar mid mid waxa weeyaan uma taabsiin nin weyn siduu wax u og yahay uma sheegaa la yidhahda waxa wey maadaan saas dhihin oo saas dhihin oo saas dhihin waxa weeyaan heerkaas ma aha waxa weya warkii un in sirtii fakiray unbuu tusaalay bs laakiin mid mid waxa weeyaan uma sheegin taasna ikhyaarnimada iyo khuluqa wanaagsan ay kutusayda marka waa waa u sheegay inuu inuu ogaaday warkii inay faafinay falamaa naba'ahaa zawjadii markuu u sheegay bihi warkii inay faafiday qaalat zawjadii waxay tidhi man kumaa anba'aka kuu sheegay haadaa warkan marka nabigu kama qarin allah ii sheegu yidho qaala nabigu wuxuu yidhi naba'aniya waxaa ii sheegay alcaliimu allaha cilmiga badan alkhabiiru ee xog ogaalka ah allah aan wax ka qarsoon lahan kaasaa ii sheegay duusan saasiba dhihi lahayn xataa tuhmaaba imaan laheed war masaaxiibadaadii aad u sheegtaa kaa faafiday aaba imaan karta soo maa khalaas ilaahay waa dawe hadda waxaa lala hadlayaa intaas hore nabiga ka dhaara xarimidda uu iska xarimay waxyaalaha u xalaasha ah ayaa ilaahi weynaa subxaanah wa tacaala ku eedbinaayey xukunkeedana u caddaynaayey haddeerna waxaa lala hadlayaa oo la edbinayaa labadii ummahaatulmu'miniinka ka mid ahaa oo waxa weeyaan nabiga u tashaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo la leeyahay arrintaas waa qalade ka toobad keena labadoodana sida xadiid saxiixa ku sugan waxa weeyaan waa xafsa iyo caaisha oo cumar ibnu lkhadaab waxaa weydiiyey cabdullahi bni cabbaas cabdullahi bni cabbaas hal sano aan ka xishoonayo cumar inaan masaladaas weydiiyo maalinkii dambaan inta xaj isku raacnay xoogaa u leexday dhinac markaasaan ka daba leexday markuu soo xaajo gintuu soo laabtayna u farxalay aan idiin yidhi labadaas ii sheeg labadaan aayadda alla ku sheegoo inta tuubaa la leeyahay ii sheeg markaasuu yidhi waa xafsa binti cumar ibn اkhadaab iyo caaisha binti abi bakr الsidiiq ilaah wuxuu ihi subxaana inta tuubaa haddaad toobad keentaan oo u soo laabataan ilallaahi allah faqad sagad quluubukmaa jawaabtii inta shardiyadaa waa maxduuf tanu jawaabtii maaha faqad sagad jawaab lagama dhigi karo sababto a macnahan ba iswaafaqayn haddaad ilaahay u toobad keentaan quluubtiinu waa leexata hadday toobad keenaan quluubtu ma leexayn qulubtu waaba toosay markaas marka waxa weeyaan inta tuubaa haddaad toobad keentaan ilallaahi alla u toobad keentaan jawaab soo qadaro falitawbatikumaa sababun wa muujibun toobadkeenkiinna sabab iyo arrin waajibidaa u sugnaaday wey arrin inaad toobad keentaan keensayda ayaa jirta ama mid ka fudud soo qadaro tuqbalaa waa laydinka aqbalaadhe haddaad toobad keentaan tuqbala waa laydinka aqbalaa waa laydinka aqbalaa sidaas maxaa yeelay faqad saqad marka waa tacliil sababta toobad keena loo leeyaha la cilayna faqad saqad maxaa yeelatay waxaa leexatay quluubukumaa qalbiyaalkiina quluub hadda waa jamac waa waana laba qalbi waa caaisho iyo xabs marka waxay kutusaydaa mararka gabal musanaha la jamcin kara waxaana keena in la jamciyo mudaafulayga musano noqdo ka kumaadaas ilaah wuxuu ihi subxaana toobadiinna wax waajibiyaa u sugnaaday sababtoo ah quluubtiinna leexatay wa in tadaaharaa haddaad isku kaalmaysataan oo iskugu tagtaan calayhi nabiga haddaad iskugu tagtaan ood isku kaalmaysataan ila waa u tashadeene fa in allaaha alle huwa mowlaahu isagaa gargaarihiisa ah allah micigiisa ah oo u gargaaraa wa jibriilu jibriilna waa micigiisa wa saalixulmu'miniina mu'miniinta kuwooda wan wanaagsanna nabigay micigiisa yihiin oy gargaaro u yihiin waalmalaa'ikatu malaa'igtiina gargaaray u yihiin walmalaa'ikatu malaa'igtiina dheh waa mutade ka dhigo dahiirun waa kuwo u kaalmaynaya bacda daalika intaas ka gadaal intaas rasooshay ka gadaal malaa'igtii waxa weya waa tacmiim bacda takhsiis marka hore waxaa la soo sheegay jibriil kadibna malaa'igtii o dhan marka waxaa laleeyahay idinkaa meesha ku dhibaatoomaye waxa way nabiga ilaahi weynaaya garabkiisa iyo inta wan wanaagsan oo dhan casaa rabbuhu nabiga rabbigiis wuxuu mudan yahay in dallaqakunna hadduu idin hadduu idin furo an yubdilahu inuu bedel siiyo nabiga aswaajan zawjooyin zawjooyinkaasoo khayran ka khayr badan minkunna idinka ilaa iyagaba alla abuuray ilahay kuwa ka qayr badanna waa abuuri karaa waa keeni karaa soo ma kuwa idinka khayr badan ilaahay inuu bedel siiyo saasaa rabbi mudanya zawjaadkaas aswaajtaasoo muslimaatin ilaahay u hoggaansan aswaajtaasoo mu'minaatin xaqa rumaysan aswaajtaasoo qaanitaatin ilaahay addeeca nabigana addeecaya aswaajtaasoo hayibaatin garoobbo ah waxaad tidhahdaa taa'ibaatin dheh aswaajtaasoo horta qaanitaatin ilaahay addeecaya nabigaba aswaajtaasoo taa'ibaatin ilaahay u soo laabto toobad keena dheh aswaajtaasoo caabidaatin ilaahay caabuda aswaajtaasoo saa'ixaatin sooma oo soonka uu u yahayba cibaado joogtaaba aswaajtaasoo fayibaatin garooba ah iyo wa abkaaran kuwa bikaarooyina ilaa nabiga sawjooyinkiisa intaas u qaybsamaa oo caaishana nabiga iyagoo gabarho bikaaraahu guursaday inta kalena garoobay ahaayeen oo uu nabigu guursaday sal allahu calayh wasalam yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow quu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiinna ilaaliya wa ahliikum ehliyaalkiinnana ilaaliya naaran naarka ilaaliya naartaasoo waquuduhaa kan lagu shidayaa annaasu dadka ay yihiin iyo walxijaaratu dhagxaan naartaasoo calayhaa korkeeda malaa'ikatun malaa'ig ay ahaatay malaa'igtaasoo khilaadun qalqallafsan malaa'igtaasoo shidaadun ad adag malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaaha allaah aan ku caasin maa amarahum wixii uu amray oo wayafcaluuna sameeya maa yu'maruuna waxa la amrayo yaa ayuha aladiina dadka kafaruu gaaloobayow laa tactadiruu ha cudur daarannina alyowma maanta innamaa wax kale maahan tujsowna waxaa laydinku abaalmarin maa shaygii kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeya yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow tuubuu ilallaah ilaahay u laabta towbatan laabasho towbadaasoo nasuuxan nasteexayn badan casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yukafira cankum inuu idinka qariyo sayi'aatikum dembiyaalkiinna oo wayudkilakum uu idingeliyo jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal yowma maalin uu idingelinaa laa yukhsi llaahu alla uusan hoojinayn oo dullaynayn annabiya nabiga uusan dullaynayn waaladiina dadkiina uusan dullaynayn aamanuu xaqa rumeeyey macahu nebiga la jirhkiisa nuuruhum mu'miniinta nuurkoodu yascaa wuxuu soconaa bayna aydiihim hortooda wa biaymaanihim midigyaalkooda yaquuluuna xaale ay leeyihiinuu soconaa rabbanaa rabbigeenniyo atmim lanaa noo dhammaystir nuuranaa nuurkeenna waqfir lanaa allow noo dhaaf innaka adiga qadiirun mid awoodaad tahay calaa kulli shayin wax walbaba ilaahay wuxuu leeyahy subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow quu anfusakum nafafyaalkiinna ka ilaaliya wa ahliikum eheliyaalkiinnana ka ilaaliya naara naar naartaasoo waquuduhaa xaabada lagu shidayo maahan shidideeda waa shayga lagu shidayo waquud aa lagu yidhi dahuur oo kale waduu oo kale waa shayga lagu shidayo waquuduhaa xaabada lagu shidayaa annaasu waa dad iyo wa xijaaratu dhagxaan naartaas naftiinna ka ilaaliya ehelkiinnana ka ilaaliya qof kasta oo muumino ilaahay rumaysan amarkaasaa u yaalla nafta taa'a ka ilaali naarta eheladaadana naarta ka ilaali eheladaasna waxa ugu horeeya waa zawjadaada waa caruurtaada waa inta aad mas-uulka ka tahay ayaa ugu horeeya oy waajib kugu tahay inaad naar ka ilaalido see looga ilaaliyaa waxa weeyaan waxaa looga ilaaliyaa alcilmu waalcamal inaad naftaada u barato waxa ilaahay kugu waajibiyey waxa ilaahay jecel yahay oo aad ku dhaqanto kadibna waa alcilmu waalcamal saas darteeda cali ibnu abi aalib markuu ka hadlaayay sida ehelka naarta looga badbaadinaa wuxuu yidhi addibuuhum wacallimuuhum war bara oo edbiya horta bar waxaa ku waajibay waxa ka xaaraamtaa bar ilaa waxaan hadduusan wax oqonsu allow caabudo lama arkeen haddana ku edbi oo ku ilaali shaygii diinta ahaa oo aad bartay ku kormeen waxa weeyaan diintiima looga dhaqmayaa gurigii ehelkaagii zawjadaadii caruurtaadii dadkii mas-uulka aad ka aheed waxa weeyaan diintii aad bartay ma ku dhaqmaya waa inaad barto kuna waadiyeydo markaad ku aragto xumaanta ka reebto markaad aragto daacadii ay ka hareen amarto taas weeye qof kasta oo muumina taasaa waajib ku ah waxa weeye waa ammaano ilahay hortiisa laisku weydiinayo siduu nabiguba yidhi sala allahu calayh wasalama kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati warajulu raacin cala ahli beyti wa mas-uulun can raciyati qof walba nin walba qof walba horta waa mas-uul waana la weydiin wixii la raaciyey waa raaciye ninka waa raaciye guriguu raaciye ka yahay ilahay hortiisaana lagu weydiin doonaa wey ma garad dhammaan inaad barto waxaa lagaa rabaa caruurtaada zawjadaada dadkaad mas-uulka ka tahay waajibaadka waajibka koobaad waa maxay waa inaad barto qofkan ilaahiisa waa inaad allah barto ood caqiide saxiixa barto arkaanuliimaan barto arkaanulislaam barto ilaahiisa aad barto dadka nabigiisa aad barto naarta iyo qiyaamaha aad barto haddana aad barto suu caabudi lahaa bahaaradii aad barto aad barto salaadii aad barto soonkii walidaa saas daraaddeeda waa ka nabigu sala allahu calayh wasalam yidhi muruu wlaadakum bisalaa lisabci war carruurtiinna toddoba sano markay joogaan salaadda amra tukada dheh inuu kastoo gurigaaga joogo toddoba sano jira asaga salaaddu waajib kuma aha laakiin adiga inaad amartaa waajibay kugu tahay iiri asaga waajib kuma aha waa saqiir wax kuma waajibaan laakiin adiga waajibay kugu tahay ilahay hortiisa lagu weydiinayo haddaadan amrin caasiyaad cunug kasta gabar ha ahaado wiil ha ahaado toddoba sano wixii jira haddaadan barin waxay tukadan marka waa inaad barto dahaaradii waa inaad barto salaadii waa inaad barto allah uu caabudayo waa inaad barto sababta loo tukanayay waxa laga cararayo waxa la doonayo waa inaad barto haddana wadribuuhum wahum abnaau cashir toban sano hadday gaaraanna hadday dayacaan ku dila uu leeyay nabigu sala allahu alay slm ku garaaca garaacid aan darnayn maahan googooya ama jejabiy ama haraati la dhaca maaha waxa weyn carruur yar weeye ku canaantoo ku hanjafi weeye laakiin feeraha jabi maaha soo ma jeedin dhiig inaad ka keento ama kor ku bararo maya xoogaa xanjaf soo uma jeedin waa meeshay ka qaateen a'immada shaaficiyada qayrkoodba waxa weyn taarkusalaadka in la dilayo sababta waxay idhahdeen ta haddiiba la yidhi cunugii saqiirka markuu ka tago ha loo garaaco haddee garaacid isaga looga dhigi ma taarkusalaad la garaaci ma waa in qoorta la gooya aduu diiday hataa waa culamada aan qabin inuu gaal yahaada kuwa dhaha la dilo iska daa kuwa dhaha waa murtadba soo ma jeedin haddana nabigu wuxuu yidhi wafariquuhum fi lmadaajici wafariquu baynahum fi lmadaajici jiifkana ku kala geeya carruurta mar hadday toban gaaraan wiil toban gaaray wiil kale yuu la seexan gabar iska daa lagama hadlayo gabar labada wiil isku joodari lama siixi karo labada gabdhoodna isku joodari laguma siixi karo gabar iyo wiil warkood bada ayaga gabar iyo wiil warkood da waxaaba la rabaa qol kale haddii ilaahay kuu waasiciyey inaad gabdhahana qol seexido wiilashana qol seexido laakiin gabdhahana gabar walba joodarigeeda ama sariirteeda wixii ilaahay ku karsiiyey ood awoodo meel gooniya seexi gabadhan gabadhaanna meel gooniya seexi wiilkeenna meel gooniya seexi wiilkana kale meel gooniya yay isla seexan ku tarbiyee diinkaas sidaas weeye carruurta sidaasaa lagaa rabaa mas-uuliyaddaas waa ammaano ilahay hortiisa la isweydiin doono waa ammaano carruurtaas zawjooyinku waa ammaano ammaano hadday yihiin bar diintaas macalinka aad u geynaydo u fiirso qof walba carruurtaada ha u dhiibin waa ammaano macalin tawxiidka baraya dahaarada baraya sunnada baraya salaada baraya u dhiib markaad u dhiibto qur-aanka ii bar hadhihin kaliya qur-aanka ii bar iina edbi dheh ii edbiyo ii edbi waa edabta bar tawxiidka bar sunnada bar salaada bar dahaarada bar wey soo ma jeedid ee qur-aanka ii bar ma ahan war qur-aanka inaad xifdidaa waajib ma aha moogta ilaa faatixada maahan faatixadaa waajiba qur-aanka in la xifdiyo oo macnaha cayniyan wala hadla fardulcayn fardulkifaaya qur-aanka in la xifdiyo waa waajibi laakiin qof walba gooni uguma ahan qur-aanka xifdigiisu laakiin waa waajib in la edbiyaa cunuga ama wallahi waa lagu weydiiye macalinka marka aad u geynaydo ka fiirso carruurta aad dhashay iskoolka aad geynaydo ka fiirso jaamacadda aad geynaydo ka fiirso macallimiinta iskoolka iyo kuwa dugsidana ilaahay ha uga cabsadeen carruurta loo keenayo waxa weeyaan yaysan ugu xisaabtamin xirfad laga shaqaysto laakiin ha ugu xisaabtamin ammaano ilahay wejigiisa la isweydiino inay tahay oo karti ay leeyihiin yaysan ka haqan inay qur-aanka xifdi siiyaan inay edbiyaan inay tarbiyada baraan inay soo dhisaan waxa ay awoodaan inaysan ka haqan haddii kale waa ammaano ilahay wegtiisa lagula ceeboobi doona kuwa iskoolka kuwa jaamacadaha kuwa waxa weeyaan dugsida kulli waxa weeyaan carruur waxaad arkaydaa shan sano lix sano dugsi kuu soo socday laa qur-aanna ma yaqaan waala edabna ma yaqaan ama wallahi yaa la weydiin doona oday caamiyaho miskiinaa dhalay waxba ma oga ka warrama intoo dhanba maxaa ka daran kuwa gaalada lagu fidneeyey ee waxa weeyaan marka carruurtoodii gaalo geeyayow idinku ammaanadii halkaad geydeen ya ee u dhiibay cunugiisii salaada subax markii la joogay faraha ka saaray habar kaafiradoo lixdan sano jirta uu ku sallimay fiili waa cunuguu dhalay hadda waa laazima lagu leeyay ka war ama oday gaalu u dhihi markaasuu galabta ka doonay ka waran ka warankaas bilaahi calaykum dadka noocaasoo ilaahayna rumaysan in la horgey doono maxay ku hadli doonaan ee indhahooda ku arkay carruurtay dhaleenu salaamin maantii dambe yaa ayagoo gaaloobaya arkay ilaa iyo haddana kusii daldalayo ilaa iyo haddana kusii guray cunuguu dhalay uu u dhiibayaa gaal konton sano ku soo gaaray gaalnimo oo intaas shubho iyo xaaraan aruursanaya ya intaas shubho iyo xaaraan aruurinaya waa khaain qofkaas khaain weeye qofka carruurtiisii gaal u dhiiba yidhi waxbar khaain weeye ilaahay wuu khiyaanay ammaanadii wuu khiyaanay war carruurtiinna gaalada ha u dhiibinina war waxa weeyaan dadka fusaqada carruurtiinna ha u dhiibinina war dadka waxa weyn ahlulbidca carruurta ha u dhiibinin war ilaahay oo looga cabsado waa ammaano arrintaana yaa dhammaanna mana dhici karto haddaadnan ka soo laabanoo waddamada gaalada laga soo celin carruurta in ammaanadu ay badbaadda ma dhici karto ma dhici karto yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow quu anfusakum warnafafyaalkiinna ka ilaaliya wa ahliikum eheladiinnana ka ilaaliya naara naar ka ilaaliya naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu shidayaa annaasu dadka ay yihiin waa dadkii ilaah caasiyey iyo walxijaaratu dhagxaantii dhagxaanta lagu shidayana sanabyaalkii ugu horreeyay sida waxa weeyaan suuratulambiya noogu imaan doonta innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama idinka iyo waxa alla ka sokay aad caabudaan waxa weyan waa xaabada jahannama sidaasu ilahay leeyay ilah wuxuu ihi subxaana calayhaa naartaasoo calayhaa korkeeda ay ahaadeen malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo qilaadun qalqallabsan xagga dabeicadda waa malaa'ig aan looguma talagelinba wax naxariisaba ilaahay cadowgiisa inay ka aaraan ayaa loogu talagalayba saasaaba ilahay u abuurayba xagga dabeicadda weeye qallabsanaanta malaa'igtaasoo oo malaa'igtaasa naarta korkeeda ahaadeen waxaa loola jeeda ayagaa maamulaya oo ka shaqaynaya ayagaa ka shaqaynaya malaa'igtaasoo shidaadun ad adag xagga abuuristana xagga tarkiibka iyo quwada oo lagama faka karo cid ka faka kartaa ma jirto malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaaha allaah aan caasin maa amarahu maada laba macna ku bannaan masderiya in laga dhigo maa amarahum ey amrahu amarka alle kuma caasiyaan wayafcaluuna waxay sameeyaan maa yu'maruuna wixii la faro macnaha labaad maada mawsuulo ka dhig malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaaha allaah aan caasin maa amarahum maladii kii amarahum uu amray caaidkiiyo maxduufa oo markaasna waxaa laga bedelaya allah badeluijtima laga bedelaya laa yacsuuna allaha allah macaasiyaan maa amarahum maladii kii macaasiyaan amarahum ilaahay uu amray wayafcaluuna waana sameeyaan maa yu'maruuna wax la amray ma isku midaa labada jumlo alla wuxuu amray kuma caasiyaan wixii la amrayna waa sameeyaan isku mid maaha shaqa iskumale waxay kala yihiin waxaa qof kasta amarka ilaahay laba shaya laga rabaa shayga koobaad qabuul iyo iltizaamu shayga alla markuu ku amray waa inaad horta aqbasho ood aaminto inay waajib kugu tahay inaad u hogaansanto oo diyaar aad noqoto intan hore waa intaas laa yacsuuna allah maa amara waa saas shay kasto alla amray waa iltizaaman iltizaam waxa la yhaha waa aqbalan in shaygan waajib ku yahay oo ay diyaar u yihiin inay fuliyaan ay aqbalaan wayafcaluuna maa yu'maruuna waa fulintii haddaad tiraa salaaddii waa aqbala ilahay waa igu waajibi laakiin waxa weeyaan aad tira ilaahayna soo hanuuniy marka tuka lagu yidhaa dee aawey meelaha sameeye wixii lagu amray marka marka hore way aqbalaan oo way iltisaamaan marka dambena kama caajisaano way fuliyaan wey saasay kala tahay ee isku mid maaha yuqaalu waxaa lagu leeyahay lilkaafiriina gaalada tan waa qiyaamaha lagu leeyahay hadalkan gaalada yuqaalu waxaa lagu leeyahay gaalada yaa ayuha aladiina dadka kafaruu gaaloobayow laa tactadiruu ha cudur daaramina alyowma maanta allow allow maxaa shallayta ka dambayn doonta farxad boqol doolaro maanta waxaan soo xasuusanaya qalbigu ila holcay oon igu soo dhacay oo nin shiiqahoo culummadii wax ii akhrida ka mid a wuxuu yidhi nin oday odayaasha soomaaliyeed ka mid a magaciisa waaba aqaan laakiin ma raba inaan sheege a wuxuu yidhi anoo la joogaa warqad u timid fiiriya bilaahi calaykum ummadda soomaaliyeed oo muslimka boqol kiiba boqolka ah waa oday oo ragga caankaa ka mid o ay dhici karto in ummaddaas haddii la sheego boqol kiiba sagaashan kartaan gabadhiisiiya ingiriiska warqad ka soo dirta markaasaa waxaa ku qoran waxaa ku sawiran ayada iyo oday boqol sano jiroo macashu lalaado baadariya iskula sawiran soo ma jeed ayaa iskula sawiran markaasa waxaa ku qoran waxa weya aabbo maanta waa maanta iigu farxadda badneed waxaan qaatay sharcigii ingiriiska markaa mid kal uu dhalayaa korka u saaran markaas wuxu inta ilimu ka daadatay tii ku daadatay markaasuu tii inta kor u qaado yidhi laa haydin adoon taloo kale iisoo dirin ka warram waa oday soomaaliyeed ya waa oday soomaaliyeed muxuu ka rabaa boqolka bis bes wey boqolku ka raba wax kale kama rabo laakiin boqolka maxaa ka dambayn doona yaa aw ammaanadii nacuudu bilahi yaa ayuha aladiina dadka kafaruu gaaloobayo laa tactadiruu ha cudur daarannina alyowma maanta ha cudur daarannina inamaa wax kale maahan tujsawna waa laynin abaal marinaa maa shaygiyaa laydinku abaal marinaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo kufrigii iyo macaasidiyaa laydinku abaal marinaa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow tuubuu ilallaah ilaahay u laabta towbatan laabasho toobadaasoo nasuuxa nasteexayn badan towbad ayadu naasxa ah oo qofka waxaa la rabaa toobadda saxdaa la yimid xataa markii qof kale arko inuu ku hanuuno qofkii kaloo arka inuu ku hanuunaa la rabaa toobad ayaduba nasteexaynaydoo qofkii arkaaba nasteexa ka qaadanaya toobad keena maahan waxa weyan waxa weeyaan mid labaclabaca toobadda nasuuxada waa midda culimmadu waxay hahdeen shuruudda laga helo oo dembiga aad gashay hadduu yahay xaqullaahi saddex shardi waa in la helaa alqlaacu can dembi dembigii ka fog laakiin dembigii adoo ku jira istakfirullah waa jeesjees o tan labaad waa maxe alcasmu waxa weeyaan annadaamatu alaa maa aal alaa maa faat annadam calaa maa faat wixii tegey ee xumaan horay kaaga tegey inaad qalbigu kula huro ama kula gubto amaad ka shallaydo oo dareemaydo murugo qalbiga ah waa wax qarsoon adiga iyo allayna ka dhexeeya annadam calaa maa faat o shardiga saddexaad alcasmu calaa an laa yacuuda ilay inuu inaad go'aansato weligaa dambi dembigaas inaadan ku laaban inaad go'aan ku gaarto saddexdaa shardi toobadda la helay nasuuxa waa hadday xaq adigii allaina ka dhexeeya tahay xaq banu aadan hadday tahay hadday maal aheed waa inaad celidaa qof muslimoo dishay haddaad tahay waa inaad isdhibta ha lagu qisaase ama lagu cafiye hadday xan aheed iyo cay qofkii u tagay waxaa tiraa saas iyo saasaan ku idiya cafi maaha waa ku xantayay cafi waxba taas kuma gasho waa ku xantayay cafi waxba maaha waa inaad tiraa saas iyo saasaan ku iriyey cafi soo ma jeedin intaadan ilahay hortiisa ku ceeboodin marka toobadaasaa la idhaha nasuuxa casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yukafira cankum xaggiinna inuu ka qariyo ka asturo sayi'aatikum xumaanyaalkiinni dembiyaalkiinni inuu idinka qariyo idinka asturo oo idin dhaafaa loola jeedaa wayudkilakum oo uu idingeliyo jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhar webiyaal yowma maalin ayuu ilaahay idin gelinaa laa yukhzi llaahu ilaahay uusan dullaynayn annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam iyo waladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey macahu nabiga la jirkiisa maalina ilaahay dullaynayn nuuruhum mu'miniinta nuurkoodu yascaa wuxuu soconaa bayna aydiihim mu'miniinta hortooda wa biaymaanihim iyo midigyaalkoodu soconaa nuurkaasay siraadka ku marayaan yaquuluuna xaale ay leeyihiinu soconaa rabbanaa rabbigeenniyow atmim lanaa noo dhammaystir nuuranaa nuurkayaga waqfir lanaa noo dhaaf oo noo dembi dhaaf innaka adiga alaa kulli innaka adiga qadiirun mid awoodaa tahay calaa kulli shayin wax walbaba hadalkan waxay leeyihiin sidaan suuratulxadiid ugu tegi doonno munaafiqiintaa nuurku ka dema mar alla marka siraadka la dhex mara siday ula socdaana wax yar ay u iftiinsanayaan uu ka dema yowma yaquulu lmunaafiquuna wlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum markaasay gabdhihii munaafiqaadkaha iyo raggii munaafiqiinta waxay leeyihiin war mu'miniin una suga aan idinka shidanna waa naga dema nuurkuyi markaasay leeyihin nuur halkan lagama helee adduunyo u laabtay ka soo shida iimaana lagu shidaahe halkan layskama qaato dabkee marka waa noocaas markaas way marka muminiintu leeyihin ilahu ha naga demina noo dhammaystir yaa ayuha nebiyu nabigaanow jaahidi lkufaara gaalada la jihaad waalmunaafiqiina uurka gaaladana la jihaad waqlud calayhim ku qallafsanow wa ma'waahum gaal iyo munaafiq meeshay u hoyanayaan jahannamu waa naarta jahannama wa bi'sa waxaana balaayo lahaaday almasiiru meel loo ahaado daraballaahu ilaahay wuxuu ka yeelay imra'ata nuuxi nabi nuux xaaskiisii iyo wamra'ata luudi nabi luud xaaskiisii maalan mahmaah la yaab leh qiso la yaab leh oo mahmaahoo kalaha ilaahay ka dhigay liladiina dadkiiana ilaahay maal uga dhigay kafaruu gaaloobay kaanataa labadaas islaamood waxay ahaayeen taxta cabdayni laba addoon hoostood kuwa ku nool labadaas addoonoo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah labadaas addoonoo saalixayni wan wanaagsan fakhaanataa labadii sawjo way khiyaaneen humaa labadii addoon falam yuqniyaa labadii nabi ama labadii addoon kama deeqin canhumaa labadii sawjo minallaahi alla xaggiisa shay-an waxba kama deeqin wa qiila waxaana lagu yidhi labadii zawjo udkhulaa gala annaara naarta gala maca daakhiliina kuwa gelaya la jirkooda aayaddan ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa suuban amrayaa iyo inta nabiga raacdo rumaysan inay la jihaadaan kufaarta iyo munaafiqiinta oo ay la dagaalamaan see loola dagaalamin kufaarta seese loola dagaalamin munaafiqiinta wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir raximahullah wuxuu yidhi haaulaa'i bisilaaxi walqitaal kuwa kufaarta ah hubka iyo dagaalka lagula dagaalami wa haaulaa'i biiqaamati alxuduudi calayhim munaafiqiintana waxaa lagula dagaalamin xuduudda lagu oogi xujada lagu oogi mar kasta iyaga waa fadeexoobaya mar kasta oo diinkan la sheego waxa weeye waa fadeexoobaya mideeda kaleeto waxyaalaha mukhaalafada sharciga ku dhacan ayaga ugu badan qamrada iyaga cabaa u badan muslimku way dhici kartaa qof muslim inu cabaa laakiin ayaga ugu badan xuduudda laga oofin zinada ayagaa ugu badan ilaa ma rumaysna ilaahay ayagaa ugu badan waxa weeyaan dulmigoo dhan xuduuddaa lagu oogin xujadaa lagula dagaalamin kuwaana seeftaa lagula dagaalamin halkaasuu ka bixiyey xaafid ibnu kaiir sidaasoo kale ibnu jariir wuxuu yidhi alkufaar la dagaalam bisayfi wlmunaafiqiinana la dagaalam bilwaciidi walisaani kufaarta munaafiq waxa la hahda qofka muslimiinta ku dhex nool oo qalbiga aan alla ka rumaysnayn dadkana muslimkaana la tukada oo la socda dadkaas muslimkaa la tukada waa la socda qalbigana ilahay kama rumaysna qofkaasaa la hahda munaafiq qofkaas marka waxaad kula jeedaa dawri ibnu jariir waxaa loola jeedaa waciidka munaafiqiinta iyo dadka qalbiga gaalnimada ka qaba waxaa ku soo arooray ku dul akhri waa holca mana caddaysan karo qalbigu ka gubanaa gub ku sheeg fadeexadooda mar kasta ah carabka kula jihaad oo mar kasta xaqa caddee iyo fadeexadooda saasaa loola jeedaa alimaamu alqurdubi kadalika sidoo kale waxaa loola jeedaa uu yidhi gaalada waa hubka munaafiqiintada bilqillati wa iqaamati alxuja ku qallafsanow xujada ku oog mar kasta fadeexee ummadda u caddee aakhiro waxay mudan yihiinna u sheeg dadka sidaasay labadoodu kale yihiin welidaa saas daraaddeedan waad ogsoontihiin nabiga sal allahu calayh wasalam munaafiqiin badan qaar uu yaqaan iyo qaarusan aqoonba waa la joogin waxaa la joogay qaar uu yaqaan inay kufaar yihiin cabdullahi ibnu umar ibnu salola ka mid ah oo aayado qur-aan soo degayaan inay kufaar yihiin oo maalinkii uxud halkaas markuu nabigu ciidanka la aaday midaas saddex boqol xagga ula laabto fiiri nabigu u jeeda halkaasu kala bax aayado qur-aana soo degay waa soo degayaan mar kasta hal mid kama dilin weligiis nabigu sala allahu calayh wasalam waaxid kama digin waa ki dhihi jiray inay gaala yihiinna way ogaa nabigu laakiin leesh muxuu u dili waay wuxuu leeyahay nabigu dhihi jiray ku sheekaysan mayaan ummaddu waxa weya maxameda saxaabadiisa layna saasuu dhihi jiray nebi maxamed sal allahu alay waslm ma dhacayn bay saas lagu sheekaysto soo ma jeedid marka labadaada sidaasaa loola kala jihaaday yaa ay waa munaafiqiin dadka muslimka ku hoos nool lagama hadlo hadduu gaaladiisa dabiiriyo warkiis waa haray yaa ayuha nabiyu nabigaanow jaahid ilkufaara gaalada la jihaad wlmunaafiqiina uurka gaaladana la jihaad waqlud calayhim kuna qallafsanow waxaa la rabaa qofka muuminkaa gaalka inuusan u jilicsanayn qof gaalka u jilicsan oo dhareerka daadiya oo waxa wey inuusan ahaan bilcagsi annaga waxaad moodaa muslimiinta markuu arkana tunkuu taaga markuu gaal arkana dhareerku daadina maxaa yeele waxa wey waa addoommo adduunyo waa cibaado ay waa dad ayagana adduunyada caabuda marka shilin ay ka rajaynayaan gaalka soo ma jeedid iyo cizu laakiin sidaas kaleeto cagsigu bilcagsiga saxa oo gaalka iyo munaafaqa ku qallafsano naxariis ha u geli mu'miniintana u jilicsano sidaas wey ilaa wuxuu ihi subxaana wa ma'waahum gaalada iyo munaafiqiinta meeshay u hoyanayaan jahannama waa naarta jahannama wa bi'sa waxaana balaayo lahaaday oo xumaaday almasiiru meel loo ahaado waa jahanname ilaahi weynaa subxaana wa tacaala haddeer maalu masiira marka maalkan waxaa loo samaynaa gaalada maalkaas wuxuu yahay sida xaafid ibnu kasiir yidhi dadka muslimiinta ah waxa weeyaan gaalada la nool ama qaraabada la'ah ee dheeha ee la noolaada inaysan ama la dhashay ama ay dhaleen ama dhalay mar haddaysan ilaahay rumayn inaysan waxba u tarin waxba inaysan u tarin qof muslima ayaan waxa weeyaan calaaqa lahaynoo ama zawjadaydiiya waxa weeyaan zawjkaygiiya muslim ahaa ama aabbahayya muslima ama wiilkayga muslima waxba kuu tarin haddaadan adugu ilaahay rumayn oo calaaqada aad la leedahay muslimiinta wax yar iyo wax weyn aakhiro kuu tarime haddaadan aduu ilaahay rumay taasaa maalkan wey ilah wuxuu ihi subxaana daraballaahu ilaahay wuxuu ka yeelay imra'ata nuuxin wa imra'ata luut laba nabi a la soo qaaday labadoodii zawjo laba nabi a qabay laba gabdhood oo kaafiriin ahayn ahaay laba gabdhood oo kufaarta ka mid ahay ahaayeen daraballaahu ilaahi wuxuu ka yeelay imra'ata nuuxi nabi nuux zawjadiisii iyo wamra'ata luudi nabi luud zawjadiisii maalan qiso la yaab leh cajiib leh qiso cajiib leh oo mahmaahoo kalaha ilaahay ka dhigay liladiina dadkiiyana ilaahay maal iyo tusaale uga dhigay kafaruu gaaloobay oo see looga dhigay ilaah wuxuu yidhi kaanataa labadaas zawjo waxay ahaayeen taxta caddayni laba addoon hoostood kuwa ku nool macnaha laba addoonaa qabeen ilaahay rususha wax badan wuxuu ku tilmaamaa cabdi taasuna waxay kutusaydaa cubuudiyada iyo xaqa allo loo hogaansama sharaf inay tahay ilaahay nabiyaalkiisuu ku tilmaamaa cabdi waa laba nabi haddeer cabdiya ilahay ku tilmaama nabigeennana saas alla ku tilmaama subxaana aladii asraa bicabdihi leyla fa owxaa ilaa cabdihi maa owxaa ilaahay rusushiisa wax badanuu ku tilmaama laba addoonay ku hoos noolaayeen macnaha iyaga qabay wey labadaas addoonoo min cibaadinaa addoommadeenna ka mid ah labadaas addoomoo salixayna wan wanaagsan fakhaanataa labadii zawjo way khiyaaneen humaa labadii addoon way khiyaaneen labadii nabi khiyaanada waxaa loola jeedaa khiyaanatu diin laa khiyaana zawjiya waxa weeye loolama jeedo gogoldhaafay sameeyeen loolama jeedo waxa weeye gogoldhaafay sameeyeen loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa diintiyay ku khiyaaneenoo waa ku iimaankii waa diideen iimaankii waa diideen taasaa loola jeedaa cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi maa baqad imra'atu nabiyin qad weligeed naag nabi qabaa ma waxa weye ma zinaysan weligeed ma dhicin weligeedba ma dhicin ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuu ka qiiro badan yahay in waxa weeyaan nabi nabiyaalkiisa ka mida gabar zaanigadu ay u noqoto zawjo ilaahay weynaa ma ogolo ilaahay baa dahiraya taasna waxaa dareemaydaa xumaanta ay zinadu leedahay weligeed zawjo nabi ma zinaysan laakiin nabi zawjadiis kaafirad way noqoto bal fiiri ka warrama zinada xumaanteeda fiiri meeshay joogto ayadoo lafsan yahay kufriga iyo zinada haddana kufrigu inuu weyn yahay soo ma jeedi weligeed ma dhicin marka khiyaanada waa midaas ilaah wuxuu idhi subxaana marka nabiyaa qabay soo maahan iimaankii waa diideen soo maahan waxba uma tarin ilaah wuxuu idhi falam yuqniyaa labadii nabi kama deeqin canhumaa labadoodii zawjo minallahi ilahi xaggiisa shay an waxba kama deeqin cadaab ugama badbaadin nabi ay qabay ma qur-aanku wax badan arrintaas si aan loogu degno maxaa dad badanaa ku dagan oo aniga shiikh baa i dhalay aniga shiikaan dhalay aniga waxa weeyaan waxaan ka soo jeedaa dariiqo khayr badan dad aad u fiicfiican aan ka soo jeedna annagu ummad la yaqaanaan nahay waxaas ilahay agtiisa waxba kama gooyaan waxaas ilahay agtiisa waxba kama gooyaan haddaad adugu ilaahay khilaafto haddaad adugu fiicantahay ilahay agtiisa waxbay ka gooyaan fiiriya haddaad fiicnaato aabbaha iyo awoogaagan ay fiicnaayeen waxbay kuu tare ficnaantoodaas waxbay kuu tare suuratu duuray noogu imaan doonta insha allah laakiin adiga markaad ilaahay caasido oo ilaahay weynaa diiddo waa markaas markaan wanaagga aabbaha wax kuu taray carruurtaada wanaagoodan wax kuu taray laakiin haddaad rumaydo wanaagaaga iyo kan aabbahaada waxbuu kuu tara bal ilahay fadligiisa fiir bal ilahay fadligiisa siir waqiila waxaa la yidhi ilaah yidhi labadii waxaa la yidhi zawjo lagu yidhi udkhulaa gala annaara naarta gala maca daakhiliina kuwa gelaya la jirkooda naarta dadka gelaya la galale maca daakhiliina waxaa dhici karta inaad isweydiidoo tidhaahdo labadaa nabi say u guursadeen laba gabdhood oo kaafiraad say u guursadeen ilaa waaba nabiyaale waxay tahay shareecadoodii ku bannaaneen nabi inuu guursado gabar kaafidad ah oo qofka muuminkaahu guursado diinkoodii iyo shareecadii ilaahay u soo dejiyey ku bannaanay sidaas wey wixii hadda ilaahay diinkaaga dhigay qofka ku dhaqmaana ilahay ma caasi annaga laftirkeenna waxa weeyaan sida aan arki doonno noo imaan doonta oo aayado badan noogu imaan doonta ninka muslimka ah waxaa u bannaan gabar kaafirad ahoo yahuuda inuu guursado iyo gabar kaafirad ahoo kirishtan labadaba u bannaanta oo ilaaha u banneeyey waana arki doonnaa insha allah aayaadkeeda ilaaha u baneeyey amaa gabar muslimadu inay gaal guursato taasu diinta meel kumale ayadana suuratu mumtaxinay noogu imaan doonta casharkeena dambe habeen dambana waa ku sheegi doonaa insha allah marka ayaga waxay ugu banaaneed sharcigooda ilahay ugu baneeyey wallahu subxaana wa tacala aclam wsal allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى وحو يري وضرب الله إله وحو كيري امرأة فرعون فرعون زوجديسي مثلا قصال عجيب له ومهما وكلاه liladiina dadkii uga yeelay aamanuu xaqa rumeeyey id waqti ayuu ilaahay masal ka yeelay qaala bay tidhi imra'atu fircawn rabbi rabbigaygiiyow ibni lii iidhis cindaka agtaada xaala uu ahaaday beytan guri iidhis gurigaasoo filjannati jannada dhexdeeda ahaaday wanajinii allow iga badbaadi min fircawna fircawn allow iga badbaadi wa camalihi camalkiisa xunna allow iga badbaadi wanajinii allow iga badbaadi min alqowmi qoomka aldaalimiina ee gaalada ah wa maryama maryamana ilaahay qiso cajiib laayuu ka yeelay maryamadaasoo ibnata cimraana cimraan gabadhiisa aheed allatii maryamadii axsanad ilaaliday farjaha farjigeeda fa nafaqnaa waana fuufnay fiihi farjiga dhexdiisa min ruuxinaa ruuxdeenna xaggeedaan ugaa fuufnay wa sadaqad maryama waa rumayday bikalimaati rabbihaa rabbigeed kelimooyinkiisii wa kutubihi kutubtiisiina waa rumayday wa kaanad waxay ka mid noqotay min alqaanitiina kuwa allaah addeeca waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa fii suurati tahriim waxaana maraynay aayadda koob iyo tobnaad ee suuratu taxriim allah subxaana wa tacaala casharkii ugu dambeeyey wuxuu nooga soo hadlay masaa'ilkii ugu dambeeyey mathal amase qiso mahmaah oo kalea oo allah subxaana wa tacaala uu u yeelay qoomka gaaloobay taasoo ah qofku hadduu ilaahay ku kufriyo xidhiirka ama calaqaadka uu la leeyahay dad mu'miniin ah ama waxa weeye qof nabiyaha dhalay ama qof kaleo saalixaha dhalay ama waxa weeyaan gabadhi waxaa qaba nin wanaagsan taasu wax ay aakhiro ilaahay agtiisa uga taraysaa inaysan jirin qofku hadduu asagu xumaado qofku hadduu asagu xumaado oo iimaankiisi waxa weeyaan uu waayo ee uu kufri iyo fisqi ku dhinto waxa weeyaan dad wanaagsan inuu waxa weeyaan calaqaad la lahaa amase uu waxa weeyaan qaraabo la ahaa wax ay u taraysaa ma jirto taasuu casharkii hore u dambeeyey hadda casharkan waxa uu nooga bilaabanayaa qiso la yaab leho cajiib ah oo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta u sameeyey taasuna waxay tahay qofku hadduu asaga iimaan laga helo daacada ilaahayna siday ahayd uu u guto xidhiirka ama calaqaadka uu la leeyahay dad gaalo ah oo sharcigana aan xaaraam ku ahayn calaqaadkaasu waxa weeyaan taasu asaga waxba ka dhibi mayso hadduu gaal dhalay amase waxa weeyaan aada gaal adugu dhasho ilaahay nagama beereen amase waxa weeyaan gabadhii nin gaalahu qabay waxa weyan iyada iimaankeedii iyo diinkeedii hadday ilaashatay wax ay ka dhibaydo male laakiin arrintaas oo ah waxa weeyaan gabar oo nin gaalahu qabay maalan ilaah wuxuu noogu miithaaliyey waxa weeyaan fircoon zawjadiisii waxa weeyaan fircoon zawjadiisii ayaa ilaahay noogu miithaaliyey oo magaceeda la dhihi jiray aasiya binti musaaxim aasiya binti musaaxim ayaa rabbulcaalamiin noogu miithaaliyey marka waxa weeyaan ayada diintay rumayday oo diintii nabi muuse ah ayay ku bannaaneed inuu ninkaanu guursado sidaas weeyaan marka uu waxa weeyaan mu'minad ay noqotay kadibna ma aysan guursan ee ka hor ayuu guursaday oo iyadoo waxa weeyaan zawjadiisa ah ayay kadib rumaysay marka haddaysan marka calaqada ay la laheed aysan sharcigii ay markaas taagnaa xaaraam ku ahayn oo ilaah ku addoonsaday oo iyaduna ay xaqeedii iyo xaqi ilaahay gudatay oo ay diinkii ilaahay ilaaliday waxa weeyaan mukhaaladada amase dheehidda ay cadowgaas alla dhaahday waxba kama dhibayso mar hadday sharciga ku bannaan tahay laakiin waa inaad ogaataa annaga shareecadeenna islaamka gabar muslimaad ah inay nin gaala guursato kuma bannaana gabar muslimaad ah waxa weeyaan gaal nuucu raba ha ahaado gaalkaasu ha ahaado gaalkaasu yahuud iyo nasaaro oo ahlu kitaab ha ahaado ha ahaado gaalkaasu majuusi waxa weeyaan marba hadduu gaal yahay annaga diinteeda islaamka kuma guursan karo kumana xirmi karo haddii la yidhaahdo gabar muslimad ah ayaa waxa weye nin gaalhu qabaa waa qabaa ma ahane xaaraan iyo zinu ku haystaa wey xaqiiqadu ee gabar waxa weeyaan maba ku nikaxsami karto suuratu waxa weeyaan mumtaxina ayay noogu imaan doontaa in sha allahu ayadoo alla leeyahay subxaana laa hunna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna gabdhaha mu'minaadkaahu gaalada xalaal uma ahan gaaladuna gabdhaha mu'minaadkaa xalaal uma ahan iskuma nikaaxsamaan marka iskuma nikaaxsamaan welidaa saas daraaddeeda gabadhii waxa weeyaan muslimaad ah ee sheegata nin gaalhu inuu qabo waxa weeyaan zinay gaal kula joogtaa waxlana way u dhalaysaa ma ahane kuma nikaaxsana waa inay ogaato hadday tiraa waa ii bannaan yahay oo aniga waan guursanaana waxa weya waaba kaafirad muslim ma ahan ilahay kitaabkiisii markaas beenidi haddaysan laakiin xalaashan ay tiraahdo waa zinan kula joogaa xalaal iima ahan waxa weyan hadde waa faasiqad markaas faasiqad weeye laakiin gaal la dhihi maaha ilaa wuxuu yidhi subxaana wadaraba allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay imra'ata fircawna fircawn sawjadiisii maalan qiso cajiib lahu mahmaaha oo kalea liladiina dadkii uga yeelay aamanuu xaqa rumeeyey hadde mael qaabtay ugu tahayna laba nuucba waa tah marka koowaad qofka haddii isaga iimaankiisa iyo camalkiisa uu hagaago qof xun calaaqadii uu la lahaa haddaysan calaaqadaasu sharciga khilaafsanayn maalan wuu dhalay wuu la dhashay waa zawjkiisii waxa weeyaan taasu inaysan waxba qofka muuminka u dhibayn weeye maxaa yeelay walaa tasiru waasiratun wisra ukhra taas marka dhankaas muuminiinta waxay u tahay waxa weeyaan kalsooni iyo bishaaro tan kaleeto waxay tahay gabadhaas waxaa qabay nin boqor ah oo weliba boqor caadiga aan ahayne nin ilaahnimo loo caabudo ahaa adduunyo waxay u baahan tahay heli kartay ayadoo nuucaasa ayay waxay ka dooratay inay xaqa rumaydo walow nafteedaba ha ku weydo ha loo dile sababtoo ah waxa weeyaan raaxo dhowr maalmood ah kadibna laga dhimanayo waxay ka dooratay raaxada daa'imkaa raalli ahaanshaha ilaahay jannada lagu waarayo ee aan laga dhimanayn ee aan laga jiranayn ee aan laga duqoobayn ee aan laga cabsanayn ee aan laga qaxaynin taas ayay ka dooratay qof kastoo muumina marka maal iyo tusaale waxaa u ah waxawey marya waxa weeyaan imra'atu fircawn oo magaceeda la dhihi jiray aasiya binti musaax tusaalay u tahay waxa weeyaan in adduunyadaada aysan aakhiradaada ku seejin oo shaygu marba aakhiradaada hadduu ku seejina waa inaad ka fogaataa hadday xataa taasu keensayda inaad naftaada ku weydo maxaa yeelay nafta hal marood weydo oo adduunyo ah waxa weeyaan raaxa daa'imaha kaaga dambayda laakiin haddaad adduunyada doorato aakhiradaaduna ay markaas qasaabto cadaab daa'ima iyo dulli joogtaa ayaa kuu dambaynaya marka labadaas dhinacba waa in looga daydaa welidaa saas daraaddeeday qisasku waxay soo raraan waxa weeyaan markay xaqa rumayday fircoon inuu waxa weeyaan inta dhabardhabar oo kale u dhigay maalan oo afarta adin labada gacmood iyo labada lugood dhulka uga musmaaray uu dhagax weyn yidhi markaas ha lagu burburiyo dhagax weyn inuu yidhi ha lagu burburiyo waxa weeyaan sidaas ay soo raraan si kastaba ha ahaatee fircoon oo la ogyahay qofkii waxa weeyaan beeniya ee kufrigiisii diida oo yidha ilaah ma tihid inuu dilayo ayay la nooleen xaqana way rumayday dhibkaasna waxay ka dooratay oo ay ku bedelatay waxa weeye inay ka badbaato dhibka joogtadaahe aakhiro waxay dhibkaas nacfiga yarkaahaye adduunna waxay ku bedelatay raaxo joogtaa oo ilaahay agtiisa ah ilah wuxuu ihi subxaana id waqti ayay ilaahay weynaa subxaanau wa tacaala tusaale uga dhigay tusaale u tahay id waqti qaaladay tidhi rabbi rabbigaygiyo ibni lii ii dhis cindaka agtaada xaalu ahaaday beytan guri ilaahu agtaada guri iiga dhis gurigaasoo filjannati jannada dhexdeeda ahaaday ilaahu guri agtaada jannada iiga dhis wanajinii allow iga badbaadi min fircawna fircoon allow iga badbaadi iyo wa camalii shaqadiisa fircoon allow iga badbaadi waxay tahay cuquubadiisa iyo dhibkiisa ilaahu iga badbaadi wey ciqaabkiisa iyo dhibkiisa allow iga badbaadi wa camalihina macnaheedu waxa weeye waxa uu samaynayo kufriga iyo macaasida ah ilaahu iga badbaadi weeye wanajini allow iga badbaadi min alqowmi qoomka qoomka aldaalimiina gaalada ahoo gar daran wa maryama maryamana ilaahay mathal ayuu ka yeelay maryamadaasoo ibnata cimraana cimraan gabadhiisa ah allatii maryamadii axsanad ilaaliday farjaha farjigeeda ilaaliday oo zinada iyo xumaanta ka ilaaliday fanafaknaa waan afuufnuu ilaah yidhi fiihi farjiga dhexdiisa min ruuxina ruuxdan xaggeedan uga afuufnay waxa weye maryamo binti cimraan waa nabiyullaahi ciisa hooyadiis nabiyullaahi ciisa hooyadiis weeye qisada iyadoo faahfaahsan suuraddama ilaahay weyna ugu magac daray suuratu maryamaaba laydhaah halkaasay noogu imaan ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala iyadoon guursan ayuu wiil siiyey oo waxa weye wiil ka beeray qaabkii wiilka loogu beeraa ilaan noo sheegino waxa weeyaan malakul jibriila loo soo diray sida noogu imaan doonta suuratu maryama malakul jibriila loo soo diray markaasuu u yimid markaasuu diriceedii jeebkiisu ku afuufay afuufidaasa farjigii gashay sidaasu waxa weye ku calool galay nabiyullaahi ciisa marka waxa weeye diraca jeebkiisa jeebka waxaa la yidhaahdaa meesha diraca uu madaxu ka soo baxo halkaasaa jeeb la yidhaha ee midka lacagta la gashada ma ahan ilah wuxu uhi subxaana fa nafaknaa waana fuufnay fiihi ay fii jaybi dircihaa dheh diriceeda jeebkiisaan ku afuufnay min ruuxinaan ruuxdeena xaggeedaan ugu afuufnay maxaa loola jeedaa ruuxda ruuxda anagii soo ogaanay afar macno qur-aanka inay ruuxda kula soo aroorto marka afartii kee loola jeedaa aayadan labay ku fasiraan mufasiriintu in loola jeeda nafti caadiga aheed oo macnuhu markaas wuxuu noqonaya ruuxdan waa nafti alla abuuray idaafada ilaahay loo tiriyo ruuxana min ruuxina ilaa uu leeyahay waa min idaafati lmakhluuq ilaa khaaliqihi allah subxaana wa tacaala isku tiriyo wuxuu leeyahy ruux anugu aan abuurtoon leeyahay xaggeeda uga afuufin taas waa macno marka sidaas darteeda ma ahan waxa weeyaan sida kufaarta ay leeyihiin kirishtaanka oo ruuxdu waxa weeyaan waa ruuxdii ilaahay qayb ka mid ah ma aha qayb ka mida ma ahane waxa weeyaan ruuxdii alla abuuray oo makhluuqada aheed waxa weeyaan xaggeedan uga afuufno ilaah leeyahy waxayna ka dhigan tahay idaafada loo idaafeeyey naaqatallaahi hashi alle baytullaahi guriga alle masaajidka oo kale baytullaahi aa la yidhahdaa waxa weyan macnaheedana qayb ilahay ka mida ma aha subxaana allah ee waxa weeyaan waa idaafadu waa tashriif sharfid weeye waa min idaafati lmakhluuq ilaa khaaliqihi sida loo leeyahay naaqatullaahi hashi alla abuuray baytullaahi gurigi ilaahay waxa weya sidaasoo kale laleeyahay ruuxana uu leey ilaah leeyahay ruux anugu aan leeyahay taas waa macno macnaha kale ruuxda waxaaba loola jeeda malku jibriil oo waxa weeye fanafaknaa waan afuufnay fiihi ay fii jaybi dirca dirceeda jeebkiisa waxaan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdeenna xaggeena malagii anugu aan iska aan abuurtoon lahaa oo malku jibriil ah xaggiisaan uga afuufno isagaan soo dirno nin ku afuuf isaga ayaan soo dirnay waana sida ibnujariiru tabarigu maray min ruuxina ruuxa in loola jeedo malku jibriil oo macnuhu yahay min ruuxinaa waxa weeyaan malagii anigu aan abuurtay oo jibriil aha xaggiisaan uga afuufnay wasadaqad way rumaydu ilaahay yidhi subxaana maryama wasadaqad way rumayday bikelimaati rabbihaa rabbigeed kelimooyinkiisii way rumayday kelimooyinka maxaa loola jeedaa macaani dhowraa lagu fasira waxaa ka mid ah nabiyullaahi ciisa hooyadiisa laga hadla hadda nabiyullahi ciisa hooyadiisa laga hadlaya kelimaadkan marka maxaa loola jeedaa nabiyullahi ciisa loola jeeda waa qowl nabiyullaahi ciise weeye kelimadu oo nabiyullahi ciise kelimatullahi yaa la yidhahda sababtoo ah nabiyullaahi ciise waxa weeyaan aabela-aana ilaahay abuuray aabala-aan ayaa ilaahay abuuray ilaahay wuxuu yihi kun ahow fa kaana waa ahaaday marka sidaas darteeda kelimatullahi yaa layidhaha ila ilaahay baa kun ku abuuray marka waxa weeyaan kelimaadka la sheegaya halkan oo laleeyahy bikelimaati rabbiha waa nabi ciise waa tafsiir tafsiirka labaad kelimaadka waxaa loola jeedaa markii malakul jibriil u yimid maryama kelimaadki uu kula hadlay innii rasuulu rabbi ki uu ku yidhi aniga ergey rabbi kuu soo dirayana waa ay rumayday taasaa loola jeedaa kelimaadkii uu kula hadlay weeye taasna waa qowl qowlka saddexaad kelimaadka waxaa loola jeedaa qadarkii oo kale waxyaalihii alla qadaray way rumayday wa kutubihi kutubtiisii oo sharciga hado waxa weye ilaahay nabi muuse kusoo dejiyey oo towraad ah iyo injiilna way rumayday oo waxa weeyaan kelimaadkan waxaa loola jeedaa qadarkii kutubtana waxaa loola jeedaa diinkii sharciga ahaa oo nabi muuse ilaahay weynaa subxaana wa tacala ku soo dejiyey kii ciise lagu soo dejiyey taasna waa tafsiirka saddexaad ilah wuxuu ihi subxaana wa kaanad waxay ka mid ahaatay min alqaanitiina kuwa ilaahay addeeca qaanitiin aa layidhi hadda lama dhihin qaanitaan siiqatu jamci mudakarusaalima lagu keenay taasna waxay kutusaydaa siiqada jamci mudakarusaalimka in mu'anafku soo galo oo min baabi taqliib wey ragga la qallibaa mu'anafkuna waa soo gelaya maryama binti cimraan iyo aasiya binti musaaxim waxay ka mid yihiin dumarka afarta ugu fadliga badan oo nabigeena suuban sal allahu calayh wasalam xadiidka abu daawuud uu wariyey imaam axmedna musnadkiisa uu ku wariyey xadiis saxiixana ah oo ahlulcilmi badan ay qawiyeeyeen sida xaakim oo kale iyo xaafidu dahabi iyo waxa weeyaan nabigeena suuban wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam afdalu nisaai ahliljanna ahlujannaha dumarkooda kan kuwa ugu fadliga badan khadiijatu binti khuwaylid weeye sawjadii nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam ee carruurta u dhashay wiilka ibraahiima marka laga reebo dhammaan cabto nabiga ayadaa dhashay iyo wa faatimatu binti muxamed faadimadii ina muxamed aheed faatima binti rasuulillaah iyo wa maryama ibnatu cimraan iyo maryamadii ina cimraan aheed iyo wa aasiyatu binti musaaxim imra'atu fircoona afartaasa ugu fadliga badan dumarka jannada oo dhan saasuu nabigu yidhi sal allahu calay wasalam xadiidka bukhaarina waxaa ku sugan min xadiidi abi muusa alashcari nabigu inuu yidhi sal allahu alay waslm bukhari iyo muslim labaduba way wariyeene kamula min arijaali kaiirun waxaa kaamil noqday xagga ragga in badan maxaa yle nabiyaalkoo dhan ragay ahaayeen walam yakmul min annisaa'i ilaa aasiyatu imra'atu fircown aasiyadii oo islaamtii fircoon aheed maahane waxa weeyaan iyo waa maryama bintu cimraan maryama bintu cimraan iyo wa khadiijatu bintu khuweyli iyo iyo wa ina fadla caaishata caaisha fadliga ay dheer tahay cala nisaa'i dumarka ka fadli hariidi calaa saa'iri dacaam waa muufa maraqluhu fadliga iyo qiimaha uu dheeryahay cuntada inteeda kale nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam ragga in badana kaamil noqotay oo haddee ambiyadii o dhan baa ka mid a ragga laakiin dumarka ma kaamil noqon ilaa afartan maahan nabigu wuxuu yidhi aasiya imraatu fircown waa aasiya binti musaaxim iyo maryama binti cimraan iyo khadiija binti khuweyli markaasuu nabigu yidhi sal allahu calay wasalam caaisha fadliga iyo haweenka dheer tahay waa fadliga uu dheeryahay fariidka fariidka cuntadii markaas carabtu haysatay shayga ugu qiimaha badan u ahaa waa muuf maraq lagu daray marka taasuna waxay tusaydaa fadaaisha ay leeyihiin waxa weeyaan afartaas oo dumarka ka mid ah